kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka shalay waxaa degmada manhattan ee gobolka new york ka furmay dhegaysiga dacwad loo haysta madaxweynihii hore maraykanka donald trump taasoo la xidhiirta lacag la sheegay inuu ku aamusiyey haweenay ay wax dhex mareen xilligii ololaha doorashada ee sannadkii laba kun iyo lix iyo toban dacwad oogayaasha ayaa sheegay in kayskani uu la xidhiidho maleegid dembi iyo waxqarin halka qareennadiisuna ay sheegayaan in arrintu aana sidaasi ahayn haddaba faahfaahinta dhegaysigii shalay iyo waxyaabaha xiga ayaa waxaan ka waraystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay waa runtaa sheegta dacwada ayaa bilaabatay labada maxaa lahaa qofka lasoo dacweeyo oo ah madaxweyne trump iyo dadka dacwada ku wada intaba labada dhinacba waxay soo bandhigeen kiisaskooda yacni inay hordhac sharaxaan sababta maxkamadan iyo waxay ku salaysan tahay intaba marka waxayna ku salaysan tahay sida lagu eedeeyey madaxweyne trump xilli oo ku jiray ou ahay nin musharaxa labadii kun shan iyo tobankii ilaa labadii kun lix iyo tobankii qof dumar ah xiriir dhex maray beri hore oo qofkaas markuu tartanka madaxtinimada ku jiray ay isku dayday inay hadasho oo markaas ninkii trump lawyerku u ahaay oo berigaas markuu madaxtinimada u tartamayay lacag uu ku aaminsiiyey lacagtaas oo markii lagu aaminsiiyey gabadhaas boqol iyo soddon kun oo dollar ah haddana businesskii trump lagu qoray diiwaanka oo si khaldan loo diiwaan geliyey marka waa lacagta mid koobaad in laba qof ay xiriir dhex marta dembi ma ahan haddana sida la leeyahay lacagta sida loo diiwaan geliyey lacagta qaabka loo isticmaalay iyo ujeedada qasdiga lacagtaas loo isticmaalay ayaa waxay keenaysaa in dembi laga dhigo kiiska oo dacwad lagu soo ogo markaas madaxweyne trump oo lagu eedeynayo in sharciga gobolka new york u yaalay sharciga doorashada federaalka intaba u yaalay inuu ku xadgudbay maadaama xilli uu tartan ku jiray gabadhaas lacag lagu aaminsiiyey marka su-aasha ugu weyn ayaa waxay tahay haddii xilligaas madaxweyne trump uu tartan ku jiray gabadhaas ay had lahayd maxay saameyn intee leeg ayay ku lahaan lahayd dadka markaas madaxweyne trump u codeeyey oo markaas cod ayaga laga qariyey in cilladaha uu leeyahay madaxweyne trump cilladaas ay kamid tahay in qof dumar ay xiriir dhex mareen marka haddii berigaas la sheegi lahaa arrinta oo idaacadaha laga sheegi lahay doorashadiisa iyo ololihii siyaasadeed intay ku yeelan lahayd saameyn madaxweyne trump la dooran lahay oo dadka u codeeyey markaas haddii arrintaas ogaan lahaayeen ma dooran ma dooran lahaayeen waa su-aasha oo yani hadalka waxa dacwada xudunta xudunta u ah waan gartay dacwaddu waxay ka socotaa degmada manhattan magaalada new york ee gobolka new york madaxweyne trump iyo qareennadiisu aad bay uga cabanayaan xeer beegtida laga soo xulay degmadaasi maxay tahay sababtu
sababta ay la cabanayaan madaxweyne trump dadka u wada dacwada u doodaya waxa waaye in ay ku doodayaan degmada dadka degaan ahaan u badan inay leeyihiin waa dad dimuqraadiga la jiro oo dad dimuqraadiga qaarkood u codeeyo qaar ka midna dimuqraatiga taageersan maadaama iyagoo u arkaan madaxweyne trump in uu tartan waana run tartan siyaasadeed oo ku jira labada kun labaatan iyo afarta sanadkan bisha november waa ninka u sharaxan xisbiga republicaanka siday u badan tahay oo la tartami doono madaxweyne biden maadaama tartankaas uu ku jiro waxay leeyihin dadka degmadan degan oo laga soo xulaayo maxaa la dhahaa xeerbeegtida waa dad inta badan u codeeyo ama taageero ama favor u ah xisbiga dimuqraadiga marka arrintan cadxaad kama noqon karaan madaxweyne trump maadaama is hayaan oo tartan siyaasada uu ku jiro madaxweyne biden oo asiga xisbiga dimuqraadiga ka socda taas ayay ku doodayaan laakiin maxamed waxaa xusid mudan madaxweyne trump meesha waa areada waa meeshuu ku dhashay gobolka new york waa meeshuu ku koray waa meeshuu businesska iyo hantida inta badan ka sameeyey asiguna fahantiisa ayaa markii hore intuu kusoo biirin xisbiga republicaanka uu ahaan jiray demoqra demoqratic ayuu ka tirsanaan jiray xisbiga demoqraatiga marka hadda wuu beri hore ayuu ka baxay oo dhanka kale ayuu kasoo jeestay laakiin deegaanka waxay leeyihiin looyarada u doodaya madaxweyne trump waxa waaye deegaan ay ku badan yihiin dadka taageerada u haaya xisbiga dimuqraadiga taas ayay ka cabanayaan marka waxay leeyihiin dadka lasoo doora xeerbeegtida aanay ka noqon layaan adhaxaad arrinta kiiskan waan gartay goormo ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo dacwaddan
dacwadda maxamed sida xaakimka uu sheegay waxay qaadanaysaa lix week sida la sheegay laakiin waxaa dhici karta inay lix week ka badato sababtoo ah xeelada iyo istraatiijiyada ay isticmaalayaan qareerada madaxweyne trump oo ah ayagu inay ku dadaalaan in marka horeba kiiskan kor loo tuuro oo dacwada aanba la keenin ama hadday taas dhici weydo oo maadaama dacwada hadda ay bilaabatay in intay daahin karaan kiiskan ay daahiyaan laakiin xaakimka wuxuu sheegay ilaa lix isbuuc inay qaadan doonto dacwada dhegeysigeeda waan gartay haddiiba dhacdo in madaxweynihii hore maraykanka donald trump lagu helo dacwadda oo xorbeegtidu ay go'aamiso inuu dembigaas galay dadka sharci yaqaanada ahi maxay sheegayaan oo madaxweynaha lagu xukumi karaa horta maxamed waxaa xusid mudan in arrintan oo kale weli horey aan loo arkin in madaxweyne soo noqday oo maxkamad la keeno oo maxkamadee laaf ay noqoto t v-ga yani laga sii daayo wixii haddana taas waxaa sii dheer madaxweyne trump inuu ku jiro tartan siyaasadeed oo mar kale uu rabo inuu kusoo laabto xafiiska aqalka cad oo labada sorry sanadkan november doorashadii uu la tartami doono madaxweyne biden marka waxaa isdul saaran laba amuurood oo ah ninkan madaxweyne hore inuu soo noqday midda labaadna inuu hadda haddana mar kale rabo inuu u tartamo xafiiskii oo doorashadii oo xisbigii kale kasoo dhex baxay oo madaxweyne biden ula tartami doono marka waxaan hore horta wax hore loo arkin ma ahan su-aasha marka ugu weyn waxaa waaye haddii dembiga lagu helo madaxweyne trump ma la xiri doonaa haddii la xiro maxaa ciwaaqi xumo oo ka imaan karto marka weli analysiska wuu socdaa laakiin siday aniga ila tahay fikir ahaan uma badna in madaxweyne trump kiiskan yani xabsi uu ku mutaysan doono ilama eko dhinaciisa madaxweyne trump ayaanan welin midna ka qiranin dacwadihii kala duwanaa ee loo soo jeediyey isagoo dhammaantood u arkay inay yihiin dadaalla xulufada madaxweyne baidhen ee dimuqraadigiihi ay ku doonayaan in ololihiisa ay ku mijaxaabiyaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonnana waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo